waxaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle lagu qabtay doorashada guddoomiyaha ururka xiriirka kubadda cagta hirshabeelle doorashadan oo ay ka qayb galeen kooxaha ka dhisan magaalada tani jowhar iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qeybo ka mid ah halyeeyadii kooxaha ka dhisnaa magaalada tani jowhar ururada dhalinyarada maamulka degmada jowhar kan gobolka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle guddoomiyaha ururka kubadda cagta iyo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed codbixinta kooxaha kadib yuusuf xamuud jaras ayaa loo doortay guddoomiyaha ururka kubadda cagta hirshabeelle mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay doorashada ayaa halkaasi dhiirgelin iyo weliba dardaaran uga soo jeediyey guddoomiyaha cusub ee ururka kubadda cagta hirshabeelle
meesha waxaa ka dhacday doorasho hufana ka dhacday ay kasoo qayb galeen kooxo gaaraya afar iyo toban kooxood goobjoogna ay ka yihiin bulshada qaybeeda kala duwan oo goobjoogna ka yahay guddoomiyaha xilli kubadda cagta qarankana uu goobjoog ka yahay doorashaa dhacday lagu doortay guddoomiye yuusuf xaabud jaras guddoomiye loogu doortay ku-xigeenadiisa iyo xibnihiisa aadan u hambalyahaynaa guddoomiyaha la doortana waa hambalyahaynaa iyo ku-xigeenadiisa waxaan kaloo hambalyahaynaa kooxaha kala duwan ee halkaa maanta isugu yimiday ee doorasho qabanqaabiyey ee yidhi haddii qof walba lagu soo magacaabo maanta waxaan u taagannahay inoo guddoomiye xiriir kubadda cagta uu joogo ayaa waxaan u taagannahay inay doorasho xalaal dhacdo ururada yirna inana aadan u hambalyahaynaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta hirshabeelle mudane yuusuf xaamid jaras iyo xubnaha guddiga fulinta doorashadiisa aan qayb ka ahaano oo aan goobjoog ka ahaano oo aan markhaati ka ahaano aad iyo aad aan u faraxsannahay inay maanta meeshaan ay ka dhacday doorasho daah furan laguna doortay mudane yuusuf xaamid jaras iyo guddigiisa fulinta mudane yuusuf xaamid jaras waxaan leenahay guddoomiye waan ku faraxsannahay inaad afarta sano soo socotay xiriirka kubadda cagta hirshabeelle aa hogaamiso garab aan kugu nahay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay cid allaale ciddii ka qayb qaadatay oo kooxaha kala duwan ee isboortiga maxaa la yidhahdaa meelaha kala duwan ka kala yimid iyo kuwa jowharba waxaan leenahay guddoomiya garabkaagaan taagannahay waana kaala shaqaynaynaa wax walba aad u baahan tahay iyo hawshaada waajibaadkaada sidaas
magaalada jowhar ee caasimadda dowladda hirshabeelle taa ay ku guulaysteen yuusuf xaamud jaras guddoomiye xiriir kubadda cagta urur kubadda cagta ee hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa waxaa leeya waa maasantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinahay wasiirka xogeenka wasaaradda isboortiga ee dowladda hirshabeelle ee asagana goobjoog ka ahaa waxaan leeyahay isboortiska sidiisa waxaa isdhexgal bulsho mudane yuusuf iyo tiimkiisa waxaan ka rabnaa annaga waxaan arki jirnay waagii sagaashan iyo sideeddii iyo sagaashan iyo lixdii in kooxa ka dhisan gobolka hiiraan qaarkoodna ay inta yimaadeen qaarna xagga loogu tago marka waxaan rabnaa si isboortiga goboladaas labada gobol ay u noolaadaan waxaan kaa rajaynaynaa hadduu ilaaha yidhaahdo in ay yimaadeen kooxihii ka dhisnaaya hiiraan ama buulburta iyo balgweyne iyo jalalaqsi intan ay ka tagaan degmooyinka hirshabeelle qaarkood si ay halkaas ay u tagaan hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay tiimka la doortay oo guddoomiyaha u horeeyo hambalyo hambalyo hambalyo ugu dambeyn guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cali cabdi maxamed cali sheene oo madasha khudbadaha soo gabagabeeyey ayaa ku dhawaaqay sax ahaanshaha doorashada qabsantay in gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe iyo kooxuhu ay dhammaantood uga yihiin waxna ay suuqoo soo qayb galeen waxna iyagoo nool oo fadhiya ay kasoo qayb galeen sidaasna ay doorashadu ku tahay doorasho cadaalada guddi doorasho leh nidaam leh waxaa kaloo goobjoog ka ahay madaxda gobolka shabeellaha dhexe iyo waxaa goobjoog ka ah wasiir wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo wasiir ku-xigeenka uu goobjoog yahay waxaan rabaa marka doorashadaas xiriirka kubadda cagta soomaaliya waa aqoonsan yahay si sharciga ula aqoonsan yahay waxaan ula shaqaynaynaa sidaa ula shaqayn jirnay iyo si ka fiican ayaan ula shaqayn doonaa haddii ilaah yidhaahdo safarkeenna kan ku xig waxaan ku tegi doonaa magaalada badweyne sidaan u ballan qaadnay dhallinyaradaba halkaasna waxaan ka soo dhisi doonnaa waxyaabaha kaabayaasha u baahan kubadda cagtay u baahan tahay waxay macquula waxaana rajaynaynaa hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo laisku yidhaahdo hirshabeelle dhammaantoodba in ay kubadda cagta sidii lagu yaqiinay ay soo gaarto haddii ilaah yidhaahdo waxaa kaloo rabaa inuu u mahad celiyo lajannada kooxda isna ay u ciyaari jiray maantana goobjoog ka ahay doorashada waxaan rajaynaynaa kubadda cagta waa xushmad iyo isdhexgal aad aad ayagana waan ugu waan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sida uga soo qayb galeen dhammaantoodna waxaan leenahay anagoo isku duuban guddoomiya hambalyo garas waxaa laga rabaa inuu ku hogaamiyo waxaa laga rabaa inuu si- ku hogaamiyo si daacad ah iyo waxqabad wanaagsan inuu ku hogaamiyo waxaa kaloo rabaa kubadda cagtu kala heer waaye heerka eh, stateka heerka gobol iyo heer degmay kala tahay haddii ilaah yidhaahdo aragna marka noocaas in loo kala saaro marka degmo la cayaarayo waxay leedahay nidaam gooniya marka gobol la cayaarayo nidaamay leedahay marka kooxo la cayaarayaan nidaamay leedahay haddii ilaah yidhaahdo sistemadii wax loogu talagalay dhammaantoodna hadda u samaynay waxay dhiman waa dhammaystiraynaa wax dambe oo iska hor iman gudoomiyaha la doortay yuusuf xamuud jaras ayaa horey u ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta hirshabeelle oo mar kale la doortay